maanta waxaa noo yeedhay jameecaad annagoo joogna meel magaceeda la yidhaaho xamar dhexdeeda ee maqdisho ku magac dheer ayaanu joognaa meel xadra aanu isugu nimid waxaa la jeclaystay salliga nebiga inaan qaadno oo anigu aan midhaha tiriyo cabdiwacdi nin la yidhaaho oo sheekh cabdiwacdi ku magac dheer inuu dadka rogaya ka mid yahay inuu ka mid yahay ninka la yidhaaho aadan cabdigaas ragga qaadiya uu ka mid yahay ninka noo tumaya narsada ama durbaanka ninka noo tumayaana waxa weeye maxamuud sheekh maxamuud maxmed cadar waa kaasoo waanu qaadaynaa magaa qasidaan qaadaynana waxaa dejiyey sheekh yuusuf albaxri waxaana la yidhaha magaceeda carfudayba waana taa soo socotaa ha la dhegaysto sale wasaalem wabaare calaa xabiibi xasebo
Salve,
وصلي وسلم وبارك عليه صلى الله صلى الله وسلم عليه taasi halkaasay ku dhammaatay haddana waxaa soo socota oo taa beddelkeedii oo kale ah aniga oo waxaan dejiyey qasida magaceeda la yidhaaho dhalaaliso iyadoo ku socota af soomaali aan ku dejiyey tana carabigay ku qaadmaysa marka haddaba sidaa daraaddeed waxaan waxaa ila jooga nin kanoo cabdiwacdi la yidhaaha magaciisa iyo nin kanoo la yidhaaho eh, aadan aadan cabdigaas aadan cabdigaas baa la yidhaha oo sheekh aadan ah ninkana magaciisa waxaa la yidhaha eh, maxamuud maxamed calan oo sheekha oo waa kaasi sidaa af soomaaliga iyo aan isula helayna halkaasaad ka dhegaysanaysaan waanad arkaysaan waad macnaha waad garanaysaan dadkii soomaalida ee meesha dhegaysanayo bal waa taasa dhegaysta raaxada addoonya ma raagtee rabbi awna